bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidayaal hamiin faydha ka dhowaada qodobada warkan hamiinimo idaacadda warsasingayta madadiinaga soomaaliya way bowse ku hadalay aqabado horyaal maamul sheeyi kulun usulweeldhaday boqorka joordana madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyo reedanka nagadi magaalada baydhabo kulan kale xisaabtanka maamulka koonfur galbeed oo kakuusaa gabagabeeye madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle oo bowse ku hadalay xuduudiyoodka wadaaga muqdisho shabeelle dhibaatooyinka ku dhiyayaan dowladda federaalk soomaaliya sheegteenti sharciga iyo horjeey doonaan ciddii taageera al-shabaab maamulka soomaalina way baya beenideenti anjarna ee dukulbahi xubno ku mida jirka beela caalamka iyo waybaya ballanqaadeen samaytay xukuumadda cusub ee soomaali baaraadka dhinaanka dhugun sideal wayba ku mid aha jaamacadda arabtiya sheegtay inti xiriirka israa'iil iyo laweeldhadayan haddii kubadda dhulka iyo qoobsati kun sagaal boqol lixdii todobadii madaxweynaha koonfur africana waan diid intuu isugu qeyb kala aaska axmed kadaraada iyo weliba tumo isha qof oo ka dhimatay qarax kudhii baqdaad
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
markale dhugunsidayaal hamiin fayle hamiinamo khamiise oo jamaanaha gala hayta taarigdan iyo ka-ee dantal soddonka bilo saddexaad maarta sanadka lamada kuntum iyo toddobada ha ka dhowaada dhugunsadayaal warkii oofisanga magaalada baydhabo geeka waybalaa ka gabagabeeyay kulankeela xisaabtanka maamulka koonfur galbeed soomaali waybana geekaas rasmi uu saanhiray madaxweynaha koonfur galbeed soomaali shariif xasan sheekh aadan faahfaahinta warkan waybaneen haye xasan cali daawud xasan sheelaara madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan howsheegeeden iyo maybawse geeka ha gabagabeeyay kulankii lankamada dare la xisaabtamowka mas-uuliyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo usi socday muddo shan maalamood ee kulanka iyo maybamadiinka horreyti usu furay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya labaatan iliti bilownaati ka guda jarna kulanka oo geeka laha gebagabeeyey iyo maybaha ku qiib galana madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo sad wasiir oo la faraaye in su-aalo meelelakaweydii wasiirada geeka miiska saaranaana su-aalo la weydiiyaayo mayba ku mid hayana wasiirka arrimo gudo iyo wasiirka hubkudhigista iyo tababarada maleeshiyaadka iyo wasiirka qorsheenta madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo hiraabtun safar shaqa uuse kukukooye magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya iyo mayba usu sabuuta hanhiray kulankii la xisaabtanka toddobaadlaga oo su-aalooyin laka weydiiyaaye mas-uuliyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha iyo mayba meelaasoyti ka jeediyey khudbad dhinacyo badan iyo taabadaasi iyagoo gebagabadiina us barnaamijkii usu horay indhaha furay
haruurtii way kale maha naga eegtin barnaamijku wasaaradda warfaafinta hormuudka eta iyo wacgelinta iyo dalbilo oo fikirkii dhaqaala balhayd iyo intii kale fikiri dhaqaalo geedi iyo dhalinyarada farsamayaqaanada ee runtii dadaalka geliya iyo dadweynaha waqtishaaan horaaqoykali idibannaga dhamaanta mahadilahi isulasmaanagaana runtii walbadana liswarsaday walbadana waa lisyaagay walbadana dhimayey eedeeda walba runtii bani aadam walasubay madhoonka ilaahi walasubay dhoon in walbana waa dhimayen eedeeda wadna marka laakiin inay lisarwa waa iswarsa nafteewaya waliga wada kale unaftadeasinan miskoy dowka tambaballa keen kulley waliba rajeeyay iyo badi kale miskoy kufaylaado biidlahi alkariim inay waliswarsa walwiilu والبني آدم سوق ما ورد ما ذكر لكن ولما سنا ما ممكن بيجلس لا بالله إن تشتى مرها والبلا قدما لكن والبلا خصوما إن شاء الله بإذن الله الكريم لا يرتبنا إن لا ينفض إن تكلمون إلى أن يدمسر ولا نطلب إلى وكيل أن يبلغني ونطلب لنا ما ظهر والبلا ولا نوعا تفرد هذا من المركب قولني لكسب مركب إلى ما سنتين وين جاي إنه والبلد مكفاية والبلد مكفاية والبلد الكريم si kastaba haata waa madi'in ka horreeytay oo kulum noqdan oo kale oo muddo shan maalmood ay usi socdow ka dhiyow magaalada tambaydhaba ee xarunta kumiladeerkane maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyagoo gebi ahaanba shacabka reer koonfur galbeed yoo kala xisaabtamaayeen mas-uuliyiinta muddadii lamada sane ee walyaaboga hanqabsoomi iyo anti oo hatan dhiman madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weyba uuse ku hadalay qabado horyaala maamulshay iyo kulankii uu salweeldhaday boqorka joordaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo ku qeyb galay shir madaxeedka labaatii sideedaad ee jaamacadda carabta iyo la wadaagay madaxdiiha ku qeyb galay shirka horumarinta ku jiran dalka iyo fursado caqabado horyaala dowladda soomaaliya madaxweynaha ayaa sheegay intii dunida carabta ayaa ku jirta dhibaatooyin fara badan oo ayaan ka horeytay amni xumo jahwareer siyaasadeed iyo dhibaatooyin dhaqaale waybanowsan ka baaqay madaxda arbeed antii u midooban sidii lanku horseedan lahaa caqabadoogas wayba anbaahagna anti una midayna dadaalkana si lanku guduba caqabado na hor yaala wayba anti una dartargelin sidii lan ilaalin lahay mustaqbalka dalkaana wayba aan ka baaqay walaalo ka dagaalamahay iraaq siiria libi iyo yemen anti oo colaadarojang saasna way beeray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo saasoo kale ka sheegay khudbad qoraal oo lanqeybiga fuudiya ku qeyb galay shirka anti dimuquraadiyadda ku hanaqaadi soomaaliya iyo tilmaam fayland eeta horumarintii isaas oo kale hakabadowka dalka inkastoo iyo jiran dhibaatooyin hareeyay dunida carabta haddana wayba bishaaro siin ku haya soomaaliya oo bilaawgay sanadkan iyo ku dhiidi doorashooyin si nabad ena ka dhammaatay oo horeynanineen aragna dimuquraadi ee xor ee dahfurnaan oo dunida dhan lagu daawadaaye waana ha ku bilow doorashooyinkii baarlamaanka wayba kii jeesay doorashadii madaxweynaga oo ku xamaasad yaraaytay taasoo xubno golo shacabka imanka koraba iyo door adeeg madaxweyne cusub iyo u ku turjumayeen rabitaanka shacabka saasna wayba markale dharay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo dhinac kaleed la kulami boqorka jordan boqor cabdalaga lamaad kulankan way badhiyay kureed markii uus ha dhammaaday shir madaxeedkii carabeed oo lanku ka hadalayay arrimo bariga dhexe sida falastiin suuriya iraaq in la dagaalamo ka argagixisada boqorka jordan iyo hadhawaay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo usoona ballan qaaday intii boqortooyada xaashimiga ee jordan si dhown la shaqeeyase dowladda cusub ee soomaaliya madaxweynaha soomaaliya farmaajiya kuma hadlagay hadhawaayo ku uusan sameeyay boqorka jordan wiibana uusa sheegay inti jordan i soomaaliya iyo lama dal oo lama dal oo xiriir fayla ku dhexeeya shir madaxeedka carbeed iyo laa ka hadal qaaday xaaladda soomaaliya oon arjentiyaalkan ku weyn yahayti arrimo bariga dhexe colaadan dhexayta falastiin iyo israa'iil dhina kalen dowladda federaalk soomaaliya waybaye sheegday inti sharciga iyo horjeesa aydii taageerta shabaab faafahinta warkan waybaning haya cabdulaahi nuur aadan jecelowa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali khayre ayaa sheegay dowladda soomaaliya inay sharciga la tiigsan doonto dadka taageera kooxaha ka dagaalama soomaaliya mudane khayre ayaa tilmaamay marnaba in uusan sharciga cadin doonin qof taageero dhinac kasta u fidiya koox ka tirsan kuwa ka dagaalama soomaaliya sida hadalku uu u dhigay xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa sheegay in ay mudnaan gaara siin doonaan ka guulgaarista xasiloonida guud ahaan ee dalka soomaaliya si horumar loo gaaro xukuumadda cusub oo dejisay qorshe howleedyo ay ku howlgeli doonaan wasaaradaha cusub ee soomaaliya ayaa waxa ay sugaysaa keliya ahmiyadaha ugu kala horeeya in ay siiso amniga iyo abaaraha dhanka kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya xasan cali khayre ayaa xalay casho sharaf u sameeyey xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya wuxuuna ugu mahadceliyey ansixinta xukuumadda iyoiyo barnaamijkeeda isagoo ka dalbaday wada shaqayn dhex marta labada hay-adood ee fulinta iyo sharci dejinta waxaanu imaan gaar ah siin doonaa ka guulgaarista xasiloonida guud ee dalka gaar ahaan sugidda amniga iyo la dagaalanka nabadjiidka waxaa kaloo diyaarinaynaa qorshayaal lagu xakamaynayo ilaha dhaqaalaha argagixisada laguna burburinayo xarumahooda abaabulka iyo tababarada maamulka somalilan iyo waybayo beenida intiyan jarna cid lakulbahi xubno jirka sida beerkii keliyo dhowrkii maalmood ee uuna hadhaafna waybabaro bulshada iyo ka xiriiriyaan laga baahiyaya intii dad ajaaniba iyo dad ku afduubadeen somalilan oo laga sheegay intii xubno jirka hanganka muhiimsan iyo kula bahayaan iyo arrintaas wayba beeniyey oo warar been abuure ka tilmaamay maamulka somalilan waybana arrintaas welwel weyn ka abuurtay dadka kanool magaalooyinka weyn ee somalilan wayba rahay baro bulshada oo la dhakii muuqaali sawiro ahaana sooyo ka dhex muuqdayaan xubno jirka sida beerkii kaliyo oo la sheegay intooyin xubno dadeeda taliga ciidanka booliiska maamulka somalilan cabdulaahi fadal iimaan oo markeenka horeytay arrintaasa ku hadal iyo beeni wararkaas sheegaha inti dada lagu agduwaday deegaanada somalilan xubxubno jirshona lakula bahi cabdulaahi fadal iimaan taliga ciidanka booliiska maamulka somalilan iyo qarinti mar mararka qaar deegaanada somalilan iyo kudhiyaas abduub gaar ahaan magaalada hargeysa waxaan dadweynaha u caddaynaynaa in aanay jirin haba yaraatee cid lagala baxay xubnaha jidhka aadaamaha ama kii isla xidhiidha arrintaas oo dhacay waxaan warbaahinta qaar xalay ka arkayay sawiro ay baahiyeen oo sheegaya in la qabtay tallaagada ay ku jiraan xubnaha jidhka aadamuhu taasoo aan sal iyo raatoona lahayn marka waxaanu sheegayaa cidda faafisa war aan jirin oo beena inay qodob sharciyo xeerkaa jabisay oo ha dhowto dee lagu qaadi doono ha ogaado waxay qofku warku sheegayo waynu iska hubiya ilaa iyo hadda waxaana soo gaadhay saddex iyo labaatan dhacdo oo arrintaa la xidhiidha iyadoo labiyo toban kiis aan shirkayga jaraa'ida hore aan ku sheegay afar ka mid ah ayaa waxay yeesheen raadraac afartaa laba waxaa u xidhan shan qof labana baadhistooda gacanta lagu haya ee biliisku markii ay baadhis qoto dheer ku sameeyeen arrintan afarta dhacda ee raadka leh mid wuxuu noqday iskuday kufsi midna waxa ahayd gabadh marka hore yar oo si khiyaamaa lagu kaxeeyey waxaana u xidhan afar qof beela caalamka iyo waybaye ku hadalay go-aankii labaatan iyo sagaalkii billan shalay xildhibaanada baarlamaanka federaalk oo ka-aan saxiyeen golo wasiirada cusub ee soomaaliya oo uu saamagaabi ra-iisul wasaare xasan cali khayre saaxiibada danaya warimo soomaaliya iyo kumid ta qaramada midoobe midooda africa midooda yurub iga talyaaniga belgium netherlands sweden iyo siwadajira waybayo aan dhawaayana ansixinta golo wasiirada cusub ee soomaaliya waybayo sheegana beela caalamka dowlada federaalk gaar ahaan xukuumadda cusub intiyo kula shaqayo doonaan sidii arrimo wallanku qabada lahay iyo inti arrinta la xiriirta amniga isbedel weyn lagugu sameeyo waana lagu horseeda dilalka ku dhiyayaan magaalooyinka soomaaliya sida muqdisho caasimada taasoo kale beela caalamka iyo waybayo sheegday taasoo kale beela caalamka waybayo sheegday dowlada cusub ee soomaaliya gaar ahaan xukuumadda antilanku fadhintiyo walku qabata arrimo badan haanaso iyo ku midata macluudla abaaro ee ku jiraan soomaaliya arrimo amniga anka dambeyntii saaxiibada danaya warimo soomaali yaan rajayan wasiirada cusub ee soomaaliya intii oo ku guulaysadaan waajibaadka qaran ee lan idmidi way baniyoon ballan qaadana intii oo la garab soonyin si shaqadii oo yoon ku guulaysadaan meedhawarkaasi ugu kooyaha idaacadda warsan ee magaalada baydhabo madaxweynaha koonfur afrika ayaa ku qayb galna aaska hogaankii a ku horjeediyay midaba takoorka axmed kadaraada saadna way bacodsaday qoyska usukubahi hogaamiyagan dhammadee qadaraada ayee sanadkii hora ankabaaqi zuuma anti ususku casila kureed markii la ka-eeday fadeexida musuq maasuqee madaxweynagii hore dalka koonfur africa ayee dadkii tacsiida fadhiyeen yoon sacbiyayan markii usuna madalla tacsiidka ka dhawaaqay hadalkii qataraani oo haayinti zuumas asila wasiirka maaliyadda oo laftiisa la ku yaaba intiisu madaxweyne zuuma shaqada ku dugud ayee naftiisa sacabka lantumia qataraani oo ka dhamaday da-ada siyeetii todoba jeer weybaa laka dugay magaalada weyn ee johannesburg waybana hogaamigan dhamadii lilihiray nelson mandela oo yoona isla wadaaga ololadii laga horseeday midabta koorka ku teeganayeen koonfur afrika aan ka dambeyntiina saraakiil iyo sheegan anteenka yaraan tuman shan qof iyo ka dhamadeen baabuur walyaabo qarahowlaha kabuuyi oo ka qarahay barkontarool oo yolayen booliiska iraaq oo ka yaala magaalada baqdaad waybayo sheegan anteen ku badan afartan qof oo kalena iyo ka dhaawacmeen qarahgan baabuurka oo hay booyad nooca shadaalka eh oo walyaabo qarahowlaha kabuuye meelo qarahgan kudhii way bahaytay barkontarool oo ka yaala koonfurta magaalada madaxda ee baqdaad ilaahay haddama jeerta ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkan walow ururka lamaga bahay dowladda islaamiga iyo dhowaan weeraro noocan oo kale iyo ka fuliyayeen dalka iraaqa qaraxgandhi iyo weybawsaaka beegme iyo ciidamada dalka wadaan guluf bilirin ooyo fadahan anturiyadanka qobsan magaalada moosil oo e meelihii unka ka xoog badiyeen kooxda lamaga batay dowladda islaamiga dhina kale ciidamada iraaq oo taageero dhinaga irkayo ku helayaan gudanta maraykanka hogaamiyaha iyo la taliyaalka militariga iyo way bayaan suurtagala in tiyureedan qoobsidan qaybo waqooyi ee magaalada iyo gooba iyo ka hareeraysinyanga warkii isinkula dareertan dhugunsidyaal hamiinamaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhaban tan inkaga warkaan ashur ismaaciil axmed isina dareer siyaasi waan asiin saarti maxamed xuseen faliir biikeyna farsameeyay dhugunsidyaal inta warkanka lamid ee reedanku kulmaana sidaas iyo nabadgelyo